bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu duur wanaagsan kusoo dhawaada warka duwarcadadalsan
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun dil toogasho ah ku riday nin waa nin dhowaan darawal gaari ku dira degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
ciidamada dowladda ay kuwa macawisleyda ayaa kaabiga ku haya degmada aadayabaal oo muddo dhowr sana ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha maamulka puntland siciidane oo maanta kusoo wajahan muqdisho si uu kulamo ula qaato madaxda dowladda federaalka
xamse cabdi barrehe oo dowladda norway kala hadlay taageerada isku filnaanshaha cunnada ee horumarinta dhaqaalaha dalka
ciidamada booliiska maamulka hirshabelle oo maanta gacanta kusoo dhigay nin gabar toddobiy toban sana jir ah ku dilay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe
kamid odayaasha gaadiidka muqdisho oo ka hadlay isbeddel ku yimi shidaalka suuqyada lagu iibiyo ee magaalada wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn
ciidamo kumanaan gaareeyaah oo isku gadaamay magaalo ku taala dalka el salvador
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
da warka duhurnimo idaacadda dalsan afarta bisha labiyo tobanaad sanada labada kun labay labaatan intaad maqasheen waa qodobadani wararka isagoo faahfaahsanna kusoo dhawaada
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku riday nin dhowaan darawal gaari ku dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun dil toogasha ah ku riday nin degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sagaal iyo labaatankii nofembar ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka darawal gaari ku dilay gudaha degmadaas eedeysanaha oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cadow ciise maxamed ayaa si bareer ah u dilay sayla cabdulle axmed oo ahaa darawal gaari biel ah kaas oo loo dilay muran ka dhashay lacag lagu qaadayay bar kontarool oo ku taalla degmada balcad sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xukunsana cabdiraxmaan waxa uu joogay isbaaro tiilay balcad meesha looga baxo maragyadii saarnaa gaariga shacabka waxa ay sheegeen in xukunsanaha uu si ku talagal ah u dilay marxuumka marxuumka ayaa ahaa darawal si weyn loogu yaqaanay tuulooyinka iyo degmooyinka shabeellaha dhexe oo uu muddo ku safrayey ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maalmo ka hor degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kusoo qabtay cabdiraxmaan cadow ciise maxamed kadib markii uu dilay marxuum sayla cabdulle axmed oo ahaa darawal gaari bielah ka shaqaynayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo toddobaadkii hore khudbad ka jeediyey degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa si adag ula hadlay dadka dhigta isbaarooyinka wuxuuna madaxweynuhu sheegay in xukun sharciga waafaqsan la marin doono qofkii lagu qabto isagoo isbaaro dhiganaya cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
ciidamada dowladda ee kuwa macawisleyda ah ayaa kaabiga ku haya degmada aadan yabaal oo muddo dhowr sana ah ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab xuseen washington ayaa warkan inoo hay
wararka aan ka helino degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee macabisleyda ay kaabi ku hayaan degmadaas aadan yabaal ciidamada hubanta ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay qabsadeen deegaan hoostaga aadan yabaal oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab oo la sheegay in deegaanadaas ay isaga baxeen kadib markii ay suuro gashay in ciidamada dowladda ay la wareegaan ciidamada ayaa la wareegay gacankuheynta deegaanada kale ah mabaax guulaneh iyo deegaanka lagu magacaabo daarussalaam waxaana wararkii ugu dambeeyey maanta laga helayo deegaanadaas ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka oo garab ka helaya kuwa deegaanka ay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ay kaabi ku hayaan halkaas oo ay ku sugnaayeen muddo dhowr sanaha dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda iyo kuwa macwisleyda oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa u sheegay in maanta ay wadaan dharaaqyadii ugu dambeeyay ay kula wareegayaan degmada aadan yabaal sidoo kale saraakiisha ayaa waxay tilmaamay in ay wadaan gulufkii ugu dambeeyey kadib markii halkaas la sheegay in ay ku ruuqaansa ay gaareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhowr sano ku sugnaa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe iyagoona halkaas ku lahaa xarunta ugu weyn ee gobolka al-shabaab ayaa labadii bile ee lasoo dhaafay laga qabsaday deegaano ku teesan dhulka xeebta ah ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana deegaanadaas ka mid ahaa deegaanka masaajid cali guduud iyo deegaanka nuur dugle oo dhowaan shabaabka ay weerar kusoo qaadeen sidoo kale waxaa ka mid ah deegaano kale oo ay ka mid ah deegaanka maxaasiciid iyo deegaano kale oo shabeellaha dhexe ka tirsan oo shabaabka ay ku sugnaayeen muddo dhowr sano ah ayaa laga qabsaday markan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta kusoo wajahan magaalada muqdisho isagoona la kulmaya madaxda dowladda federaalk cabdisalaan jooleh ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa maanta oo axada waxaa lagu wadaa inuu safar ku yimaado caasimadda dalka ee muqdisho sida ay sheegayaan ilowareedyo lagu kalsoonaan karo ujeedka madaxweyne deni ee muqdisho ee safarkiisa ayaa waxa uu yahay sidii uu kulamo ula qaadan lahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre iyo xubno kale oo ka mid a dowladda soomaaliya kulamada madaxda dowladda iyo madaxweynaha puntland ayaa waxaa sida la sheegayo looga wada hadli doonaa arrimo kala duwan oo ku aadan madmadow la sheegay inuu jiro una dhexeeyo madaxda dowladda iyo maamulka puntland wararka qaarkood waxa ay tilmaamayaan in siciid deni oo inta uu ku sugan yahay caasimadda laga talagelin doono magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka booliiska dowladda soomaaliya oo maalmaha soo socda la filayo in la magacaabo safarkan deg dega ah ee madaxweyne siciid deni ayaa kusoo beegmaya xilli shalay deegaanada puntland loo diiday wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda soomaaliya marwe khadiijo al maqsuumi ilaa iyo haddana lama oga sababta ka dambeysa
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa dowladda norway kala hadlay taageerada isku filnaanshaha cunnada horumarinta dhaqaalaha ee dalka saleemaan cadaale ayaa warkaa faahfaahinay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka horumarinta caalamiga ah ee dowladda norwey ane bite difirinum kulanka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo wasiir ane bite difinirem ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood iyo iskaashiga labada wadan gaar ahaan taageerada norway isku filnaanshaha xagga cunnada isbeddelka cimilada horumarinta dhaqaalaha iyo xasilinta dalka wasiirka horumarinta caalamiga ah ee dowladda norway ane bite diviniram ayaa ra-iisul wasaaraha uga mahadcelisay qaabilaada iyadoo intaa sheegtay in dowladda norway ay ka go-an tahay jaangooynta taageerada ay siiyaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ra-isul wasaare xamse cabdi barre ayaa dowladda norway uga mahad celiyay taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed wakiilada beesha caalamka ayaa inta badan la kulma madaxda sare ee dowladda soomaaliya iyaga oo ballan qaada inay kordhin doonaan taageerada ay siinayaan soomaaliya balse inta badan aan waxba ka fulin
ciidamada maamulka hirshabeelle ayaa maanta waxay gacanta kusoo dhigeen nin gabar toddobaatan sano jir ah ku dilay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdinaasir al cadaala ayaa warkaan faahfaahinaya
ciidamada booliiska waa ciidamada booliiska oo howlgal ka sameeyey magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa waxay maanta ay gacanta kusoo dhigeen nin ku eedeysan dilka gabar toddobiyo toban sano jir ah kadib howlgal qorshaysan ay ka sameeyeen magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle taliyaha ku-xigeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed jenaraal sakiya xuseen oo qoraal soo saartay ayaa sheegtay in ciidamadu ay ku guuleysteen in ay soo xiraan eedeysanaha oo lagu magacaabo daahir cali kaasi oo ku eedeysan dilka marxuumada caasho cabdulaahi taliska booliiska hirshabeelle gaar ahaan saldhigga degmada jowhar ayaa ku guuleystay inay gacanta kusoo dhigaan eedeysana cali daahir cali kaasi oo ku eedeysan dilka gabar toddobiyo toban sano jir ah ayaa lagu yiri qoraal ay soo saartay taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliyeeda sidoo kale waxay intaasi ku dartay in eedeysanaha haatan lagu wareejinayo maxkamadda si loogu qaado waa si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan sakiya ayaa sidoo kale u mahad celisay dadka shacabka ah waxaanay sheegtay in haddii booliiska iyo sidoo kale bulshadu ay wada shaqeeyaan inay howlo badan qaban karaan
qaar ka mida wadayaasha gaadiidka muqdisho ayaa ka hadlay isbeddel ku yimid shidaalka suuqyada ah lagu iibiyo ee magaalada muqdisho qaar ka mida wadayaasha gaadiidka oo inta badan iyagu isticmaala magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa bajaajka ayaa ka hadlay qiimaha shidaalka lagu kala iibsada suuqyada magaalada muqdisho oo hoos u dhacay inkastoo lacagihii hore halka doolar ahayd oo hoos uga dhacay iyagoona u sabeeyey in shidaalkan qaar ka mid ay soo gaarin magaalada muqdisho taana ay sababtay in sarakaci inta badan ay ku qabeen iibsiga shidaalka oo haatan uu hoos u dhacay waxaanay sheegeen inay tahay in wax badan laga bedeli doono islamarkaana laga dareemi doono socodka gaadiidka oo qaarkood horey loo dhigay in shidaalka awowgiisa uu qaadhiyoobay laakiin dadka sida gaadiidka gaarka u leh ayaa inta badan horey u xareeyay gaadiidkooda kadib markii ay soo food saartay shidaalka oo aada u qiimihiisu uu sare u kacay taana ay sababtay dagaalkii ruushka uu ku qaaday dalka yukrain islamarkaana saameyn ku yeelatay suuqyada kala duwan ee ku yaala gudaha dalka soomaaliya bemaar shidaalku wuu raqiisay laakiin sidii la rabay weli ma uusan gaarin waayo shidaalku weli hoos waa u sii socdaa laakiin meesha aan bajaajli ahaan aan ka rabni weli ma noqonin marka waxaa rajeynaya markoo sida oo la rabo noqdo in shacabka loo raqiisan karo oo meel kasta hal doolar laga dhigi doono horniga horta suuqaan aa ujeedid magaalada muqdisho horta saxmaddeeda way badan tahay waxaa laga yaabaa hal qof inaad soo qaadado saxmad aa geshid oo muddo aa ku dahdid marka waxaa laga yaabaa dadka qaar inay kugu daraan dadna ay kugu darin marka bajaajlii haddaanaana sidii hore dadku ma qaadno dadka qaarkoodna waa og yihiin meeshay tagaayaan qiimaha ay ku tagaayaan waaba ku soo kacaanbo nin baa halkii laba doolar meel labii bar ee labuu ku dhigaya labadii baa ku geynay midna saddex buu ku siinaa isku mid maahan marka waxaa waay in allah yarsuqu maa yashaau bikhayr xisaab risaaqadda ilaah waasac ka dhigi marka haddaanan bajaajley nin bas aan u jajagaysan karno aan u jajagaysanaa in kastoo shidaalka weli saaraba aniga ahaanteeda oo noqonin kow markoo shidaalka kow shidaalka wuxuu ahay toddobaatan iyo shan oo ahay haddana wuxuu marooyaa toddobaatan iyo sagaal oo marooyaa marka waa u dhadhownaha afaran oo dhexayso in kastoo hadda aan dhadhownahay oo rakiista noo soo carfayso ilaa aan noo soo dhaweeyo waxaan ugu maqaaleahay waddankan ruushka iyo yukraynkan isdagaalooyaan maadaama ay waddamayaasha ee ugu badan ay soo saaray ay yihiin maadadaasaa lagu cogsanaya inta badan oo shidaalka qaali ka dhigtay marka adigna waa ogtahay magaalada saxmadeeda waa iska badan tahay markaa bajaaj raacdid waxaa ku tala gashaa mar kasto haddaa laba doolar ku heshiisid bar oo saxmad inaad ku dirtid walaalow adiga warbaahinta ka shaqeeya mar kasta isku taclooji waa ku faraxsanahay inuu shidaalka hoos imaado laakiin muddo dheer ay ku qaadatay inuu soo dego xataa weli meeshii laga rabay uu markii hore jooga ma taagno hal kiliitar sare ka cabalaaga ka hor wuxuu ahaa wax ka hooseeya nus doolar haddana wuxuu baraaya siddeetan senti qiimaha waxaa ka dhimnaya markii hore qiimaha lagu raaci jiray iyo hadda qiimaha lagu raaci mooto isku mid maaha inkastoo dadka ayadaba ay ogyihiin qiimaha meel meel fog iyo meel gaaban wax lagu tago inkastoo ay ogyihiin wallaahi ani isma dhahayo inay badan tahay waxaa u malaynaa qof walba horta wuxuu ogyahay qiimaha mootada lagu raaco gurigiis markuu ka soo baxaayo dadka waxay isku jiraan dad bajadla iyo dad bajad la-aana marka isku mid maaha dadka qaabkay wax u kala dhiibaan iyo jeebkooda waan jeclaan lahaa inuu ku laabto qiimaha meeshu ka imaad markii hore inuu ku laabto waan jeclahay weliba hadda waxaa u sababa in macnaha ishag qiimaha macnaha uuna hoos u dhicin shidaalkii weli aana tegin meesha laga rabay wallaahi urur ma lahan nin walbo naftiisa u shaqaystaa nin walba hadduu soo kaco yaarisa qiyaa fatax subaxda u soo dhaca wuxuu ilaahay u sababna magaalada ka helaa maadaama maanta shidaalku raqiis noqday aad iyo aad oo faraxsanahay maalmihii ka dambeeyey qaaliw aayakan aad iyo aad oo faraxsanahay magacii waa axmed maxamed cabdulaahi oo ku soo magaalada muqdisho
su-aashan haddaan u soo laabto wuu jiraa horta inuu qiimaha uu aad u sara kacay jiro
halkaa warkaas kala socotaan waa raadiyo abdalsida magaalada muqdisho markana wararka dibadda ciidamo kumanaan gaaraya ayaa waxaa la dhigay magaalo ku taala dalka salvador ku dhowaada toban kun oo askarih ayaa isku gadaamay magaalada lagu magacaabo zoyobango ee dalka salvador kuwaas oo ka qeyb ah howlgallada ballaaran ee ka dhanka kooxaha burcadda sidaa uu ku dhawaaqay madaxweyne nayib bukuli dhammaan wadooyinka soo gala magaalada ayaa la xiray waxaana ciidamada sida gaarka u tababaran ay guryaha ka baarayeen rag burcad ah saraakiisha ayaa sidoo kale joojiyey qof kasta oo isku daya in uu ka baxo magaalada iyagoo hubinaya waraaqaha aqoonsiga ay dadka wataan howlgalkan ayaa ka qeyb ah howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo kooxaha burcadda ah kadib markii ay bateen rabshado horaantii sanadkan wasiirka cadaaladda dalka salvador ayaa sheegay in ilaa hadda la xiray laba iyo toban qof magaalada lagu magacaabo zoyabango waa mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn dalkaas waxaana ku nool in ka badan laba boqol iyo sagaashan kun oo qof kooxaha waxsoo saara ee booliska iyo ciidamada waxaa loo xil saaray in ay mid midda u soo saaraan dhammaan xubnaha burcadda ah ee weli dalkaas ku sugan guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waanagintahay shaacidii warkaygu seego waxay dib wal kartaa radio dalson dot com oad ku mahadsantihiin la socodka warka duur
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la heliyaabaa tale la hel